bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii boqol iyo toddobiyo sideetanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kalena waa darsigii afraad ee fatxu makka safxada saddex boqol iyo lix iyo afartan aljaysu lislaami yuqaadiru mara dahraani ilaa makka ciidankii islaamka oo ka dhaqaaqay ama ka guuray mari dahraan meeshii dabka habeenkii lagu shiday habeenkii la baryay ee dabka lagu shiday oo ilaa makata xagga makana u dhaqaaqay wa fii hada sabaaxi subaxdan sabaaxi yowmi thulathaa maalin thulaatha ah subaxdeed lisaabic cashar min shahri ramadaan oo bisha ramadaana ay toddobiyo toban tahay sanata thamaanin min alhijra sanadkii sideedaad ee hijrada yuqaadara wuxuu ka tegay uu ka daldashay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam mara dahraan meeshii mara dahraan la dhihi jiray ee habeenkii loo hoyday ilaa makata maka ayuuna xaggeeda loo ambabaxay wa amara suubanuhu wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam alcabaasa cabaas wuxuu amray an yaxbisa inuu joojiyo abaa sufyaan ninka abaa sufyaan la yidhaahdo bimadyaqi lwaadi waadigan kada uu ciidanku ka soo baxaya waadi faatima la yidhaahdo meesha madaxaladiisa ee cidhiidhigiisa ah cinda khatmi aljabali buurta sankeeda buurtu san bay leedahay waa soomaaliga xataa saas layidhaas buurta sankeeda la yidhaah halkaa jooji buu yidhi xataa tamura bihi si ay usoo marto junuudullaahi alle ciidamadiisu say usoo maraan oo fayaraaha uu arko ujeedada rasuulka uu lahaa dholatus iyo waxaa midda maahayne waxay ahayd abuu sufyaan oo ah qofka ama maka dagaal gelin kara ama dagaal ka bixin kara inuu quusto si uu nabad u qaato uu nabad ugu dhawaaqo intaasunbay ahayd ujeedadu wax kaloo ahayd ma leh oo fa yaraaha uu arko fa facala sidii buu yeelay cabaas meeshii buu joojiyey fa marad waxaa soo martay alqabaa'ilu qabaail qabiilooyinkii kala duwanaa calaa raayaatihaa qolo walba ay sidato calankeedii kulamaa mar kasta oo marad ay soo marto bihi abu sufyaan iyo cabaas oo la taagan dabcan qabiilatun qabiila ay soo marto qaala abu sufyaan wuxuu dhahayay yaa cabaasu cabaasow man waa tuma haadihi tani fa yaquulu wuxuu odhan jiray maalan sulaym tani waa reer sulaym fa yaquulu wuxuu dhahayay abu sufyaan maa lii waa lisulaym aniga sulaym maxaa iga galay sulaym damkama lihi micnihii micno ma leh waa nin maaragtay dee jenaraal ahaa isna oo maka oo dhan soo dagaalgelin jiray qaa'idkoodii weeye abbaanduulahoodii weeye marka wuxuu lehay iska dhaaftani micno ma leh maa lii waa lisulaym aniga sulaymna maxaa maxaa iga galay maxaan ku fali maxaa qiimaha igu fadhidaa uma tamuru haddana waxaa maraysa bihi alqabiilatu qabiilo kale fa yaquulu wuxuu dhihi jiray abuu sufyaan yaa cabaaso cabaasow man haa ulaa'i kuwanna waayo fa yaquulu wuxuu dhihi jiray maalan musayna fa yaquulu maa lii wali musayna aniga musaynabana aniga musaynana maxaana kala galay maxaa micnuhu ay leedahay xataa nafadat ilaa ay ka dhammaato alqabaa'ilu qabiilooyinkii maa tamuru ma marto bihi abu sufyaan qabiilatun ma soo marto qabiilo ilaa sa'ala alcabaasa cabaas wuxuu weydiinaya canha iyada magaceeda fa idaa akhbarahu hadduu u sheego qaale wuxuu dhihi jiray maa lii wali bani fulaan aniga reehiba ree fulaan ree hebel maxaana kala galay xataa marka qiimo weyn umu yeelayn ma dhahayn kuwani ma ahayn ciidan weyn oo laga boqo ma ah ciidan weyn ma ah oo micno leh goortuu quustay waata xataa mara ilaa uu ka soo maro bihi abi sufyaan rasuulullaahi rasuulka ilaahay oo fii katiibatihi gaaskiisii wata alkhadraa ee cagaarayd fiiha almuhaajiruuna waalanshaar oo muhaajiriin iyo ansaar soocla ah oo laa yuraa aan la arkayn minhum xaggooda ila alxadaqa madowga oo min alxadiidi birta amaan aan waxa laga arkayn bir madow maahane gaashaanka iyo waranka iyo seefta ay waxay wataan maahane qaala abu sufyaan wuxuu ihi subxaana allah yaa cabaasu cabaasow man haa ulaa'i war kuwani waayo qaala wuxuu ihi haadaa rasuulullaahi meeshaan rasuulka ilaahay weeye oo fi lmuhaajiriina waalansaar muhaajiriin iyo ansaar dhexda ka fadhiya ka socda qaala abu sufyaan wuxuu ihi maa liaxadin cidna uma sugnaanin oo adduunyada jooga bi haa-ulaa'i kuwan qibalun awood walaa taaqatun iyo tabar cid awood iyo tabar u halaysa kuwan oo iska celin kartaa ay ma jirto uma markaa kadib qaale wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay yaa abalfadl abalfadliyow abalfadliyow laqad asbaxa wuxuu noqday mulku ibnu akhiika wiilkaad adeerka u ahayd walaalka inankiisii alyowma maanta cadiiman mid weyn isagu marka weli wuxuu fiirinayaa uun tolnimo iyo uun waa laba qoysoo walaalo ahoo ficiltan ka dhexeeyey reer bani cabdishamsi iyo iyo iyo reer cabdimanaaf labadaas qaala cabaas wuxuu ihi yaa abaa sufyaan inaha nubuw war waa nabinimo maaha boqortooyo maaha tani boqor maaha waa nabi qaala nacam idan haddaba hadday sidaas tahay waa tahay wa kaanad waxay ahayd raayat lansaari ansaarta calankeedu waxaa maalintaa waday sacd ibni cubaada ayaa waday qiso dhacday dhacdo dhacday ayuu rabaa inuu kuu sheego sheekhu falamaa markii mara uu soo maray sacd bnu cubaada biabi sufyaan uu soo maray qaala sacd wuxuu ku yidhi lahu abu sufyaan alyowma maanta yowmu lmalxama waa maalintii la riiqmayey maalintii la riiqmayey weeye waa maalintii la riiqmayey ama maalintii la go-ayay waxa rataba dheh malxamada waan soo marnay oo waan soo micnaynay laba micno ayay leedahay midi waxaa weeyaan waa dagaal lagu hoobtay almowqica dagaal oo aada loogu hoobtay oo lagu riiqday waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa gabay dheer oo kumanyaal bayda oo ka sheekaynaya dagaal isna kaana malxamo waa la yidhaha alyowma wuxuu yidhi yowmu lmalxama waa maalintii la riiqanayay alyowma maanta tustaxallu lxurma xurmadii ay lahayd maka iyo quraysh maantaa la bannaysanayaa alyowma maanta adalla allaahu alla wuxuu dulleeyey qurayshan quraysh ayuu dulleeyey falamaa markii xaadaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay uu ku soo aaday meesha socodkii abaa sufyaan uu arkay rasuulka ilaahay qaala abuu sufyaan wuxuu ihi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow alam tasmac miyaadan maqlin maa wixii qaala sacad uu yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi wamaa qaala muxuu yidhi fa qaala wuxuu yidhi kada wa kada saasuu yidhi intii buu ku celiyay intii lagu celin lahaa yowma almalxama alyowma tustaxallu lxurma alyowma adalla allaahu qurayshan intaasuu yidhi saas intiibuu u sheegay fa qaala cuthmaan ibnu cafaan wa cabdiraxmaan ibnu cawf oo rasuulka markaa ku dhowaa ku dhawaaba waxay dhaheen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow maa na'manu wallaahi aaminkama nihin an yakuuna inuu ahaado lahu sacad fii qurayshin quraysh dhexdeeda sawlatun jarid uu jaro hadda dil baa inuu ku wareego uu laayo maanta taas aaminkama nihin fa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi bal iska dhaaf maanta inay tahay maalintii la riiqanaye alyowma maanta yowmun maalin weeye oo tucadamu la weyneynaya fiihi maalinta dhexdeeda alkacbatu kacbada yaa la weyneynayaa alyowma maanta yowmun maalin weeye maalintaasoo acaza allaahu alla u ciseeyey fiihi maalinta dhexdeeda qurayshan quraysh maxaa jira way islaamaysaa gaalnimadii bay ka baxaysaa colaadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo ay u haysay islaamka ayay kasoo baxaysaa uma markaa kadib arsala wuxuu rasuulku u fariin faray ilaa sacad fa nasaca waxaa laga qaaday minhu isaga alliwaa calankiibaa laga qaaday gacantiisa wa dafacahu waxaa loo dhiibay ilaa ibnihi inankiisii oo qays inankiisii unbaa loo dhiibay wara-a wuxuu arkay ana liwaa calamkii lam yakhruj inuusan ka bixin can sacad sacd inuusan ka bixin wiilkiisi unbaa loo dhiibay isagii wiilkiisuna waa isku mid un riwaayad kale oo waa loo celiyay isagii dhahaysaana way jirtaa mid daciifa hoos dhahaysaa way jirtaa bal dafacahu ila zubayr zubayr buu u dhiibayna way- way jirtaa taas saxna maaha taas maxaa jiro zubayr calan kale ayuu siday iyo ciidan kale ayuu hogaaminayay quraysh waa cinwaan kale quraysh qurayshoo tubaaqatu lagu soo kadinaya uun zaxfu ljeysh alislaami ciidankii islaamka oo kaabiga soo saaray un unbay maaragtay yay ku baraarugaysaa walamaa markii mara uu soo maray rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam biabi sufyaan markii uu soo maray oo wamadaa rasuulku uu gudbay qaala wuxuu ku yidhi lahu abu sufyaan alcabaas cabaas wuxuu ku yidhi annajaah ilaa qowmik war qoomkaagii badbaadi war tolkaa badbaadi war kac u sheeg waad aragtaaye Fas- fa asraca abu sufyaan abu sufyaan cagaha ayuu wax ka dayay wuu orday xataa dakhala maka ilaa uu maka ka galo wa saraka wuu qayliyey wuu dhawaaqay biaclaa sawtihi codkiisa kii ugu dheera ayuu ku qayliyey wuxuu hi yaa macshara quraysh qurayshay haadaa kani muxamedun waaye muxamed qad jaa'akum wuxuu idinla yimid fii maa ciidan laa qibala lakum bihi aydan awood u lahayn laa qibala awood lakum idinka uu idin sugnaanin bihi ciidankaas ciidan aydaan iska celin karin iska celin karin aydaan u babacdhigi karin oo aydaan ka hortegi karin buu idinla yimid ee faman qofkii dakhala gala daara abi sufyaan abi sufyaan gurigiisa ruuxii galaay fa huwa aaminun waa aamin fa qaamat ilayhi waxay u kacday sawjatuhu xaaskiisii oo hindi bintu cudbo ahayd fa akhadat bishaaribihi shaarubtii ayay ku dhegtay halkaa shaarubta ayay qabatay fa qaalad waxay tidhi uqtuluu dila alxamiita dasim alakhmasa saaqayn bay tidhi dila alxamiita dasim qumbahan subaga abay tidhi qumbahan malaha calool weyn buu lahaa qumbaha waxaa la yidhaahdaa waa weel wicaa weel oo subaga lagu rito marka waa isagaas hada alkhabiid hada alxamiita dasim qumbahan subaga ah alakhmish asaaqayni ee mijaha dhuudhuuban dila bay tidhi qubixa min aliicati qowmin wax kaa xun oo kaa liita lama arkin nin qolo horseed u ah ama hormuud u ah qolo da- ummad dhan baad hormuud u ahayd markaasaad waxa ku hadlaysaa qaala abu sufyaan wuxuu yidhi waylakum war hoogooyin laa taqurannakum yaynan god idinka tuurin haadaanya idinka tallaabsanin haadihi tani min anfusikum naftiina wax alle waxaa iska tari kartaan ma jirta tan warkeeda ha dhegaysanina maxaa jira fa innahu muxamed qad jaa'akum wuxuu idinla yimid bimaa ciidan ayuu idinla yimid kaasoo laa qibala lakum wax awooda aydaanu lahayn bihi isaga aydaan awoodu lahayn oo aydaan iska celin karayn oo aydaan ishortaagi karayn oo aydaan iska caabin karayn ee faman qofkii dakhala gala daara abi sufyaan guriga abi sufyaan qofkii gala fa huwa aaminun qofkaa la taaban maayo qaaluu waxay dhaheen qaatalaka allaah allah ha ku fogeeyo inkaari kugu dhacday weeye saasaa naga nidhaa balab ku qaadaye wamaa tuqnii maxay noo taraysaa canna xaggaaga daaruka daartaada miyaana qaadi daartaada miyaana qaadi kulligayo qaran dhan baa nahay qaala wuxuu yidhi waman qofkii aqlaqa calayhi baabahu qofkii albaabkiisa xidhana fa huwa aaminun isna waa aamin waman qofkii dakhala almasjida masjidka galaana fa huwa aaminun fatafaraqa annaasu dadkii ayaa waxay u kala dareereen ilaa duurihim guryahoodii iyo wa ila almasjidi masjidkii halkaas saasaa lagu badbaaday saas xigmadii rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo naxariistiisii iyo isagoo ujeedadiisu ayna marnaba ahayn in ruuxna la dilo in wax dhibaato dhacdo in magaalada wax la gaadhsiiyo ay tahay oo keliya tahay in sanamkii iyo daaquudkii iyo shirkigii iyo watankiina la baabi'iyo dadkuna islaamaan bis qurayshi marka waxay samaysay wawabashu waxay soo ururiyeen waaye waxay soo jaafjaafeen baad dhihi kartaa wawabashu waxay soo jaafjaafeen aw baashan kuwa maaragtay giirgiir ah oon islahayn oo mid gaaban iyo mid dheer iyo mid maaragtay madow iyo wax saasa waxa midabadooda kala duwan oon islahayn baa la yidhaha awbaashan wawabashu waxay soo jaafjaafeen awbaashan kuwa waxa lasoo jaafjaafay oo oo wax isla haystaba aysan ahayn oo lahum ay lahaayeen wa qaaluu waxay dhaheen nuqadimu haaulaa'i kuwanaan ka horgeynaynaa hortaba bal kuwan aan dagaalkaa galan kuwan aan micno lahayn fa in kaanuu hadduu ahdaa liqurayshin quraysh shay-un wuxuun kuwan aan ku tijaabino bal hadday kuwan wuxuun iska taraan kunnaa macahum markaasaan ka daba imanaynaa oo kunnaa waxaanaynaa macahum iyagii marka waxaan arkaynaa meeshii meel la dagaalami kara inay tahay wa in usiibuu kuwan hadda aan soo jaafjaafnayna jaafjaafkana haddii la laayana actaynaa waxaynu iska bixinaynaa oon ogolaanaynaa alladii su-ilnaa wixiina la weydiisto waxalla wixiina la weydiisto ayaan iska yeelaynaa oo taasaan bixinaynaa fa tajamaca waxaa soo ururay sufahaau quraysh waxmagaradkii quraysheed wa akhifaa'uhaa iyo kuwoodii fududaa een maskaxgaabnida ahaa waxmagaratadii iyo maskaxgaabnidii yaa maca cikramata ibni abijahl yaa soo ururiyey wa safwaan ibni umaya wa suhayl ibni camr saddexdaa ninbaa meelba meel la yidhaahdo bil khandama meel la yidhaha ayay ku ururiyeen liyuqaatilu lmuslimiina si ay muslimiinta ula dagaalamaan wa kaana waxaa ahaa fiihim kuwaa waxaa ku jiray rajulun nin oo min bani bakar reer bani bakar ah waa kuwii fidnada dhan huriyey oo la dhihi jiray xamaas ibnu qays kaana waxaa ninkaasi yacuddu mid diyaarsada qabla daalika markaas ka hor oo intii aan maaragtay maalintaa la gaadhin maalinta xaasimka ee la kala baxay intaan la gaadhin wuxuu ahaa mid diyaarsada silaaxan hub isagoo maalin hub diyaarsanaya fa qaalat lahu imraatuhu xaaskiisa ayaa waxay ku tidhi limaada tacuddu maa araa waxan aan arko oo hubkan iyo waxan aad samaysanayso maxaad u diyaarsanaysaa qaala wuxuu yidhi limuxamedin wa asxaabihi muxamed iyo asxaabtiisa ayaan u diyaarsanayaa qaalad xaaskiisa waxay ku tidhi wallaahi baan ku dhaartee maa yaquumu isma hortaagayo limuxamedin wa asxaabihi muxamed iyo asxaabtiisa shay-un cid is hortaagi karta ma leh dadka adduunka o dhan way ka adkaadeen qaali wuxuu yihi wallahi innii anigu wallaahi baan ku dhaartay la arjuu waxaan hunguri ka qabaa an akhdimaka bacduhum qaar ka mid a inaan addoommo kaaga dhigo ay guriga kaaga shaqeeyaan intaan soo qabto uma qaali wuxuu yihi markaa isaga oo waxbaan gab yaaleh in yuqbilu lyowma maanta hadday yimaadiin maxamed iyo asxaabtiisu hadday yimaadiin famaa lii cilla famaa lii maxaa ii sugnaaday oo cillahu haadaa hubkan kan ahi uu ii tari silaaxun hub uu yahay kaamilun oo dhammaystiran wa allah iyo agab dagaal agab dagaal waduu khiraarayni iyo seef laba af leh xaggana waxay u goysaa xaggana way u goysaa waa seef seefta hal dhinacunbay ugoysaa laakiin tan waxaa jirta mid labada dhinacba u goysa waduu khiraarayni iyo mid laba af leh sariici salla si dhaqsaana galka looga bixinayo fa kaana wuxuu haada rajulu ninkan oo la yidhahdo xamaas ibnu qays oo reer bani bakar ka mid ihi fii man qolo ayuu ka mid ahaa ijtamacuu awbaashtii jaafjaafkii ayuu ku jiray ijtamacuu ku ururay fil khandama meesha khandama la yidhaha kuwii ku ururay ayuu ku jiray aljeysh lislaami waa cinwaan kale aljeysh lislaami ciidanka islaamka oo bidii tuwa meesha dii tuwa la yidhaahdo soo gaadhay waa maka magacyadeedii waxaan garanayna maa magacyadii hore ee maka amaa rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fa madaa socodkiisiibuu sii watay ma joogsanin xata intahaa ilaa uu ka gaadho ilaa dii tuwa meesha duu tuwa la yidhaha ilaa uu ka soo gaadho marra daharaanbuu ka soo baxay ilaa dii tuwa la yimid wa kaana waxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama yadacu ra-sahu madaxiisa kii hoosu dhiga tawaaducan lilaahi isagoo alla subxaanahu wa tacaala isu dullaynaya oo u tawaaducaya xiina markii ra-a u arkay maa akramahu llaahu wuxuu alla ku karaameeyey bihi rasuulka oo min alfatxi guul ah shalay markuu ka baxayay sideed sano ka hor markuu ka baxayay habeen madow uu ka baxay markii hore gurigiisa haddana uu abubakar iyo isagu ay ka baxeen goor duhra iyagoo dhuumanaya oo saddex maalmood ay ku jireen god qaaru thawr la yidhaah isagoo mudaarada markuu ka baxay buu sideed sano kadib wuxuu kusoo noqday isagoo toban kun wata oo cid isdhaqaajin karta aysan jirin marka ilaahay subxaanahu wa tacaala fatxigaa uu siiyey markii ay madaxda dunidu maanta wax yaroo guul ama ama guul beenbeen ah hadday gaadhaan ay faanaan yuu rasuulku ta'ta'a ra'sahu lilaah tawaaducan lilah madaxiisu hoosu dhigay isagoo alla u tawaaducaya xataa ina shacra lixyatihi garhkiisa garhkiisa timihiisu la yakaadu uu sigayey yamusu inuu taabto waasida araxli gaadiidkii markaa uu fuushanaa xamaantii saarayd ama koorihii inuu taabto madaxasuu hoos ugu dhigayay u tawaaducayay wa hunaaka halkaas oo diituwa laydhaa markuu yimid buu wasaca jeyshahu ciidankiisa ayuu qaybiyey uu dagaal u diyaariyey siduu u qaybiyeyna waatan wa kaana wuxuu ahaa khaalid ibnu lwaliid khaalid ibnu lwaliid wuxuu ahaa cala almajanna cala almajanaba cala almajanabati alyumna dhinaca midig dhinaca midig maymanana waa la iska yidhaahdaa majanat alyumnana waa la yidhaha mujanaba almujanabatu alyumna garabka midig ayuu yahay mujanabada waxaa la yidhaha afcariga laba micnoba way leedahay mar waxaa la yidhaahdaa ciidan aada u fara badan oo gurguuranaya qolya intay ka go-an yihiin midigta iyo bidixda ka jira oo ilaaliya labadan ciidanka ilaaliya xaggaana si aan looga soo weerarin xaggaana aan looga soo weerarin bidix iyo midigta aan looga weerarin ciidan marka waxaa la idhaha fasiilatun min aljundi yuchadu ilayha fi an taxmi ixdaaha min aljeyshi zaaxif ciidankan gurguuranaya labadiisa garab ciidan ilaaliyana waa la yidhaha ciidanka oo loo qaybiyo garab midig iyo garab bidix iyo qeyb hore iyo qeyb dambe oo muqadima iyo saaqa qeybta hore caaradda hore iyo iyo gadaal iyo midig iyo bidixna waa la dhahaa mujanaba marka wa kaana wuxuu ahaa khaalid ibnu lwaliid wuxuu ahaa cala almujanabati alyumna garabka midig ayuu maamyuu madax ka ahaa wa fiiha garabkaa midig waxaa ku jiray uu hogaaminayay qabiilka dhaa aslam wa sulaym wa khifaar wa musayna wa juhayna wa qabaa'ila min alcarab qabaa'ilka carabta ayuu watay fa amarahu rasuulku wuxuu amar ku siiyey khaalid iyo ciidankaa u wato an yadkhula makkata maka inuu ka soo galo min asfaliha xaggeeda hoose wa qaala wuxuu yidhi in carad ruuxna hala dagaalamina ruuxna idinku ilaa ruux dagaal idinka horyimaado maan ruuxna ha dilina farha saarina laakiin in carada lakum axadun hadday cidi idinka hortimaado ay dagaal idinkala hortimaado min qurayshin quraysha faxsuduuhum shafa ayaa layidhi sida beerta la shafayo ama beerta la gurayo ee la goynayo gooyaa layidhi ama shafa xasdan shafid ama goyn haw turina xataa tuwaafiinii ilaa ad igu timaado cala safa safa igu imo adigoo wixii kaa horyimaadee dagaalkaaga horyimaada shafay wixii kalena aan far saarin taas waxaa weyaan waa khaalid oo xagga hoose kasoo gal baa layidhi dhinaca kale oo garabka bidixna zubayr baa xukumay zubayr bn cawaam wa kaana zubayr bn cawaam wuxuu ahaa cala almujanabati alyusra garabka bidixna waxaa hogaaminayay oo abbaanduulo ka ahaa zubayr wa kaana macahu wuxuu isagu weytay raayati rasuuli illaahi sala allahu caleyhi wasalam calanka weyn ee ciidanka dhan ee rasuulka zubayr baa waday maalintaas zubayr baa siday fa amarahu rasuulku wuxuu zubayr amray an yadkhula makkata maka inuu ka soo galo min aclaaha xaggeeda kore min kadaa-a meesha la yidhaahdo wa an yakrisa inuu ka taago raayatahu calankiisa bilxajuun xajuun inuu ka taago halkaa inuu sudho calankii ka biliglayo oo walaa yabraxa halkaa uusan dhinaca iyo dhinaca toona uga dhaqaaqin xataa ya'tiihi ilaa rasuulku uga yimaado ciidanka kale kii garabkii midig waan aragnoo khaalid baa waday oo maka xaggeeda hoose ka soo galaa la yidhi wixii idinka hor yimaadana oo dagaal idinka hor yimaadana shafa ama gura sida beerta loo guro oo gooya ee zubayr ibnu cawaanna wuxuu madax ka ahaa garabka bidix maka xaggeeda sare ka soo gal baa la yidhi meesha kada la yidhaahdo xajuunna calanka ka taag halkaa igu sug wa kaana wuxuu ahaa abu cubayda abu cubaydata caamir ibnu jaraaxna uu ahaa cala arijaalati nimanka lugaynaya aan gaadiidkii waxba saarayn waalxusari iyo sacabooleyda nimanka aan hubka wadanin wahum aladiina kuwii laa silaaxa lahum aan hubka lahayn weeyaane fa amarahu rasuulku wuxuu amray ninka la yidhaahdo abu cubayda an ya'khuda batna alwaadi dooxada maka inuu soo xulo xataa yansaba ilaa uu ku soo dhaadhaco limakkata maka uu ku soo dhaadhaco beyna yaday rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka hortiisa rasuulka inuu ka hormaraan iyagu sidaas ayaa ciidankii uu rasuulku u habeeyey loona soo galay marka waxaa ku xigi doonta uun aljeyshu lislaami yadkhulu makka marka dersigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wasalem